الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xalayto casharkan oo yar dheerahan oon ku yar raagnay markaa meel aan idhi marka dambean yar dee aan ku yar laabi doonaa wax kale ma yahayne waa qaybihii inoogu dambeeyey xadiidkii ninkii dee dadkiisa u dardaarmay inay gubaan oo fafacaluu dalika bihi wa rabbi waa san muslim inoogu sugan bukhaari oo kale walow kelimada wa rabbi ay kuba sugnayd فأخذ منهم ميثاقا وربي ففعلوا ذلك به وفعلوا horteed bay warabi timi markaa arinkuna qasamkuna bal tan imika inoo taalo warabi wuxuu noqonayaa un dee rasuulka ilaahay xadiidkiisii weeye isagaa inooga warramayay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh oo markaa arrinkii inay fuliyeen oo ay sii dardaarinkii ay uga fuliyeen dhaaruu kuba dhaaranaya rasuulkii ilaahay weeyaan oo fafacaluu way sameeyeen dalika arrinkaasoo wixii uu kula dardaarmay ee waxa weeyaan inay gubaan oy dambaskana ay dabaysha raaciyaana bihi isagii waa aabbahoodii ayay ku sameeyeen war rabbii baan ku dhaartay oo macnaa waa adkayntaas oo kale ama iyada lafdiga bukhaari faakhada minhum miithaaqan faakhada waa qaaday minhum xaggooda miithaaqan cahdi adag wa rabbi waxaa ixtimaal ah inuu isagii bal waxa weeye dee cahdigii uu kuba qaadaye dhaar uu raacinayayba ay jirteen laakiin iyaduna kol hadday tan muslimtaa tahay bal sidan baan kuba fasiraynaa oo sida imaamna uu yidhina labada macnoba waa saxiix arrin buu soo naqliyaa qaadiciyaadoo nusqooyinka muslim barhkood dhacay oo ah fafacaluu dalika bihi wa duriya wa rabbi bedelkeeda wa duriya duriyana waa ficilka aynu soo aragnay daraa yadru tadruhu riyax waata qur-aankaba inoogu sugan oo markaa aanay dhaarba ahayne wixii way facaluu dalika bihi waduriya macnaa dabayshii baa la raaciyey weeyaano waa la firdhiyey dambaskiisii oo kale iyo oo barhkood baaba is yidhi malaa halkan waa rabbida taa kalea ka ansabsan taa kaleanay arrintu tahay oo waxaa dhici kartaba in halkan wax kaba dhaceene laakiin sidan imaam nawowi iyo keyrkiiba ay leeyihiin wax dee taqliid imika loola yimaadaa ma jirte macno waa macnaha saxiixa waa ah inay wixii fuliyeen un adkayn laba adkaynayo baabu qabuuli tawbati min adunuubi towbada laga toobadkeeno dunuubta aqbalka ilaahay subxaana wa tacaala aqbalayo ayuu baabkiisi yahay wain takararat idunuubu watowbatu haba noqnoqoto dunuubti iyo towbadiiba oo habeenkii dhaweyde ama towbadu inoo soo bilaabantay kolley imaam nawine raximahu llahu tacaala dee uu yar axkaamteeda iyo waxyar horreysiiyey malaha horena waa waxyaale inooguba horreeyey xagga towbadu ayaa waxa hadaladiisii uu inoo horreeyey waxaa kaba mid ahaa imaam nawowi raximahu llahu tacaala inuu yihi oo waidaa taaba towbata صaxiixa bishuruudiha uma caawada dalika danba kutiba calayhi dalika danbu aلthanي walam tabdul towbatu wey oo haddii uu ruuxu dembi buu ku dhacay dembigii uu ka dha ka dhacay buu ama uu ku dhacay buu ka toobad keenay towbad dee hagaagsan oo dhan buu toobad keenay haddana dembigii baabuu dib ugu laabmay mar kaloo ugu dhacay walow aynu dee arkaantii ku soo marnay inay tahayba alcasmu calىa an laa yacuuda ilayhi inuu niyeeyo goosto inaanu dib waxaan ugu noqonayn haddana iyaday taasi jirto toobadiisii ay ka mid ahayd casmigaasi inay ruuxu hadduu musriyo wixii ku negiyey towbaba kamay ansax ahayne haddana hadduu dib ugu noqdo dee fi lmustaqbal oo waxun ay deed taas towbadiisii hore ma burayso towbadii hore waa qaa'imo way ka toobad keene maxaa laazim ku noqonaya un dembigan dambe imika toobad ka ku dhacay inuu ka toobad keeno marka arrinku hadduu soo noqnoqdo oo kulba dembi ku dhacuu ka toobad keena laakiin towbad dhaba ay tahay dembi towbadiisii hore ma burayse de waxa weeyaan waa laga aqbalaya un kol hadduu towbada dee umuuraheedii buuxiyey intan baana cunwaanku ay tahay xadiisna waa inoogu imanaya wuxuu uhi muslim xadaثna cabdاlأعlى ibn xamaadi qala xadaثna xamaad bnu salamata عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال cabd الرaحmaan بn abi camrata waa nin ansaaro reer madiine oo taabici dhexa laakiin horena wuu inoogu horeeya fadaa'ilba waan ku soo maray bal inuu nin waacido ahaa ama qaasi ahaana xadiidka duruqdiisa dambaaba inooguba iman doontaa abu hurayra ayaa rasuulka ilaahay kaba warinaya laakiin xadiidku waa xadiid qudsi oo muxuu ihi fima yaxki waa wixii uu warinaya oo rasuulkii ilaahayna can rabbihi rabbigii uu kaba warinayo caza wajal oo qaala ilaah baa wuxuu yihi adugu baltaas ama rasuulka ilaahay baa yidhi isagoo dee ilaahay kaba warinaya adnaba cabdun demba adnaba waxaa dembaabay cabdun addoon baa demban dembi ku dhacay oo dembaabay faqaala wuxuu ihi addoonkii allahuma ilaahayow ikfir lii ii dhaaf dembii dembigaygan aan ka dhacay iga dhaaf ilaahu ii dhaaf buu yidhi kolleyna may ahayn dee waad saa xadiidkaba dee un carabka un wuxuu ka yidhi ku negi yahay dembigiie ee waa dee hadal qalbigiisana dee kuba sugan oo ah laaban uu dembigii ka laamayuu kaba murugooday ilaahow dembigan ii dhaaf wuuhi oo dembigaygan ii dhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi adnaba uu dembaabay cabdii addoonkaygii demban dembi buu dembaabay facalima oo dee dee fastakfara weye dee istikfaar buu laba yimi oo facalima wuxuu ogaaday oo uu og yahay anna lahu inuu isaga u sugnaaday rabban rabbi uu u sugnaaday rabbigaasoo yakfiru dhaafaya adunuub addembe dembiga dhaafa wayaakudu qabto oo u qabto shaksigii ama u ciqaababa bidembi dembi sababtiina wax ku ciqaabo oo ilaahay dembi dhaafa dee dembigana u ciqaabo inuu leeyahay ayuu gartayoo markaasuu dembi dhaafi weydiistay dee ilaah waa ka dhaafay weeye uma caada ninkiiba haddana mar kale dib ugu laabmay dembigii oo faadnaba uu dembaabay faqaala wuxuu yihi haddana dee ruux dembigii ku negi muu noqone waa ka toobadkeenay haddana wuxuu ihi ay rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf dembii dembigayga ii dhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala cabdi addoonkaygii adnaba waa dembaabay demban facalima wuxuu ogaadayna oo ana lahu inuu isaga u sugan yuu leeyahay rabban rabbi yakfiru dembe dembiga dhaafa wayaakudu ciqaabo oo qabto oo waxu qabta bidembi dembigana uma caada haddana oo mar saddexaad waa laabmayoo faadnaba dembi buu ku dhacay ama kii hore cayntiisa ha noqoto ama nooca kaloo dembiyaaba haba noqoto faqaala haddana wuxuu ihi ay rabbi ikfir lii dembi faqaala tabaaraka wa tacaala adnaba cabdii demban facalima ana lahu rabban yakfiru demba waya'kudu bidembi icmal samee maa shita waxaad doonto faqad gafartu lak ilaah baa yidhi waan kuu dembi dhaafay taas bun oo bal xadiidka dee kolley duruqdiisa waxa inoo dambeeya waan arki doonaayo riwaayaadke waa arrinkaa horeynu soo marnay una imakana aan dib ugu yar laabmay hadalkii imaam nawowin aan soo yar qaatay cibaaraadkiisii oo ruuxu hadduu dembi kaba dhaco dee horta waxa waajibku aynu dembigiisi ka toobad keeno toobaduna dee waxa weeye waxa ugu horeeye dee toobada ruuxa waa inuu waxaan faraa kalaba baxo dee kana murugoodo wixii uu sameeyey bal taas bay noqon oo dee arrin aanay carabka ka ahayn isagoo astakfirullah leh ilaahw ii dhaafle wixiina uu ku negi yahay taas alisraar cala demb iyo istikfaartaasi bal istihsaa iyo dheeldheer bay noqonaysaa dee dembigii xataa yaraaye lagu negaana kabiira buu isu rogayaayoo laa sagiirata maca israarin waxa weeye laakiin hadduu dembigii kaba dhacoy toobad dhaba u kaba toobadkeen uu ka soo noqdo ilahay toobadii dee wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadi uu ka aqbalaya waa wacdigiisii saadiqa ahaa ilaahay subxaanah watacaala uu oofinaya haddaba dee bashar baa la yahay dacfi bashar baa jirta shahwa ruuxii ka xoog roonaan karta hawadiisuu raaci karaayo isagoo marka horeba goostay inaan wixii ku noqono aada ugaba xumaaday ayuu marka dambena haddana wixii ku dhici karaa taasna tii hore ma burayse kasoo noqon baa la odhanaya toobadii dambu baa waajib noqonaysa xadiidkuna waata inooguba suganoo macnuhu waxa weeye anu dembigu haba soo noqnoqde e kol hadduu mar kastaba ka toobad keenayo towbad dhaba towbadiisii waa la aqbalayaa dunuubtiina way kaba dhacaysaa taasba weeye ama cibaaradan dambe ee ah icmal maa shiئta faqad kafartu laka waxaa doonta samee ma aha arrinku iyadoo dembigii loo fasaxaya maaha ee waa sha'nigiisan iyo xaalkiisani suu yahay baa lagaba warramayaayo dee inta aad tahay mid kolba marka dembaabta toobad keenaya eeg hadduu ku negiyey dembigii wuxuu doono samaynaya inuu dan ka gelayn maha taa fasax loo fasaxayo ee inta aad tahay mid marka uu dembigu kaba dhacaba ka soo laabmayo toobad dhaba la imanaya dee adna waan ku dhaafayaa weeye oo kol haddii aad dee toobadaada waa arrinkan toobada iyo kunaqodkan arrinkaas baa muhiima aad ka toobad keenayso kolba dembi markuu kaa dhaco aad toobad keenayso ana waan kaa dhaafaya toobadii oo macnuhu kaa weeyaan ee maha fasax dembigii loo fasaxaye laakiin kol haddii marka dembi kaa dhacaba aad toobad keenayso ana de waxa weeyaan toobadii waan kaa aqbalaya waanan kaa dhaafayaa dembigii aad kaba toobad keentay taas baa macnuu yahay waana arrinkaa horean soo sheegno qaala cabdulaclaa wuxuu yihi la adri ma garanayo aqaala inuu yihi eeg cabdulaclaa oo sheekha muslimi xadiidka xamaad ibnu salamuu ka warinaya de xadiidkuna waa xadiidka marfuuca haddaba wuxuu leeyahay cabdulaclaa ma garanaya qaala xamaad inuu yihi xadiidka markuu warinayey fi الثaaliثati aw الraabicati icmal maashita oo markan dee icmal maashita qowlkan ilaahay inuu ahaa waa markii saddexaad dabadeed iyo inuu markii afraad ahaa taa ma kala garanayuu leeyahy waa sidii dee uu sheekha uu kuba wariyey in icmal maashita bacda الثaaliثa ahayd iyo inay icmal maashita bacda araabica ahaydun bal cid baa inoo dambaysa haddii a la yidhaha bacda haaliثa inay ahayd markaa riwaaya inoo caddaynaysa qaal abu axmed xadaanii moxamed bnu zanjuya alqurashiyu اlqushayriyu xadaanaa cabdulaclى bnu xamaadin الnarsiyu bihada اlisnaadi abu axmed kani waa abu axmed اljuluudi weeye waa ruwaadii kitaabkeenan dee kolley raawigii muslim ka wariyey kitaabkuna abu isxaaq buu ahaa ibraahim ibnu sufyaan abu isxaaq waxaa kasii wariyey abu axmed aljuluudi ayaa kaba sii wariyey marka arrinkani maxay tahay oo halkani horena waynu usoo aragnay dee abu isxaaqna wuu gaba badnay abu axmedna waynu soo aragnay san oo kale waxaa meeshii jira un wuxuu helay sanad ka caalisan sanadkii uu xadiidkan kuba wariyey oo sanadkiisa hore muxuu ahaa kaa imakaan kaba soo baxnay ee isagoo abu isxaaq buu kaba warinayey abu isxaaqna muslim buu kaba warinayey muslimna cabdulaclaa marka abu axmed aljuluudi iyo cabdulaclaa laba ayaa u dhexeeya waa abu isxaaq iyo muslim baa u dhexeeya laakiin muxuu jirtay dariiq kaleu kuba wariyo ninkan moxamed ibnu zanjuya ayuu kaba wariyey moxamed ibnu zanjuyena cabdulaclaa buu la kulmayo macnaa martaba ayuu kor noqday martabo ama dabaquu kor noqdo imika wuxuu la siman yahayba dee kol haddii waxa weeyaan muslim ayuu dee muslim oo cabdulacla kaba warinaya maya abu isxaaq buu laba siman yahay oo imika isaga iyo cabdulacla nin keliya u dhexeeya moxamed ibnu zanjuya halka dariiqii hore abu isxaaq iyo muslim ay u dhexeeyeen intan weeye waa xaggaa sanadkaa caaliga ee uu kuba wariyo waa tacliiqaad dee kitaabka inoo raacraaca abu isxaaq baa yar badan laakiin abu axmedna hore waynu usoo aragnay waana ninka abu axmed aljuluudi weeye xadaanii cabd bn xumaydin qaala xadaanii abulwaliidi wa abulwaliidi طayaalisi hishaam qaala xadaanaa hamaamun wa hamaam ibnu yaxya ibnu dinaar alcawdi alasdi qaala xadaanaa isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxata qaala kaana bilmadinata isxaaq baa leh madiina waxaa joogay oo ku sugnaa qaasun nin waacida waa tii habeenka dhaweydna aan soo hayna qaasu cumar ibn cabdilcaziiz qaas waxaa loo yidhi waa waacidka eh dee kolley wacdigiisa ayuu qisooyin iyo kuba soo dara ninkan waacidka ee waxwaaninayay dadkasi ictibaariya iticaad iyo waxyaalo tan bay qaas u yidhaaheen mudakirra way yidhaahaan qaas way yidhaahaan waacid waa la yidhaahaa bal haddaba intuba waa dee mano kolley macno keliyay wada leedahay qaas ama waacid baa ku sugnaa yuqaalu lahu lagu magacaabo cabduraxmaan ibnu abi camrata waa nin taabiciyo hiqo horena aynu usoo maray si aan soo sheegayo dee meeshana waxaa inoogu sugan inuu dadka waacdin jiray ama uu waacid ahaa ayaa madiine joogay waa reer madiino waa ansaare qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya isxaaq fasamictuhu qaasiga ama waacidka cabduraxmaan baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo samicta abaa hurayrata dee qasastiisii iyo wacdiyadiisii mid kaba mida isagoo sheegayo o yihi abu hurayraan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul ina cabda adoon baa adnaba demban waa bimacnaa xadiidi xamaad ibni salamata xamaad ibnu salama xadiidkiisii mid laba mid ah ayuu wariyey xamaad ibnu salama wuxuu xadiidka ka warinaya isxaaq ibnu cabdillaahi maanta ayaa halkiisii yimi hamaam ibnu yaxya haddaba hamaamna isxaaq wuxuu kaba wariyey xadiidkii xamaad mid laba mida naxwigii ah meelaha furuqa ee udhaxayso ama ay ku kala duwan yihiin intii buu sheegaya nimatigii markaa ma soo celinayo waa kan yidhi waa naxwigii wadakara waxaan u sheegay ثaلaaثa maraatin halkaa taa hore shaki meeshii yimi ma saddex bayd mise afar waa saddex goor bay ahayd arinku waa wa fi الثaaliثati tii saddexaadna muxuu ihi qad kafartu lcabdi waa iyadna intay ku yar kala duwan yihin taa hore icmal maa shita faqad kafartu laka ahayd soo ma marka facalima ana lahu raba yakfiru damba wayaakudu bidemb markaasaa maxay tiri qad kafartu licabdii falyacmal maa shaa halkaa khitaabtii hore ay kaba ahayd bay tana ahayd waa inta mukhaalafaadka u yaraya ma furuuqdan leenahay udhaxaysa labadan riwaayo ee labadan sheekh ay kala leeyihiine laakiin macnuu waa mid keliya macnihii xadiidkana waa soo ogaano xadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna mحamed بن jaعفari qala xadaثna شhucbaة can cmr bni murata qaala wuxuu yihi cmr bn mura بن cabdاللahi بن dariq اljamli dee kitaabka ku badan habeen weynaan soo haynay qaala wuxuu ninka cmr bn mura samictu waxaan maqlay abaa cubaydata abaa cubayda waa abaa cubaydaة بn cabdالlahi بn mascuud weeye magaciisa caamir way yidhaaheen waa in cabdالlahi بn mascuud baan maqlay yuxadiثu xaal uu waramayo dee kitaabkana waa inoogu horeeyey abu cubayda in cabdالlahi aabihii wax kaba maqlin baa la yidhaha ama dee waa yaryihin waxuu kaba maqlay imaka abu musa kaba warinaya can abi musa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal in allaha ilaahay caزa wajala yabsudu wuu fidinayaa yadahu gacantiisa bileyli habeenkii waa basa yaliiqu bijalaalih liyatuuba si uu u toobad keeno musiiu nahaari maalintii kii xumaan sameeyey wayabsudu yadahu binahaari iyadna liyatuuba si uu u toobad keeno musiiu leyli habeenkii kii xumaan sameeyey xataa tadluca ilay soo baxdo ashamsu cadceedu min maqribihaa halkay u dhacaysa kaba soo baxdo oo bal xadiidkan oo muslim kolley min beyn ala'imati sita isagu uu wariyey oo kutubta kale lixdaa midna kuma sugna imaam axmed baa isaguna la wariyey sheekha muslim ee laakiin shantan kale usuusha ah ama umuhaadka xadiidkani kuma sugna waa mufradaadka ama axaadiida uu la gooni yahay muslime wuxuu rasuulka ilaahay inoogu sheegayaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaahay towbada dadkaa dembiga ku dhacaya xumaanta samaynaya ee ka soo laabmaya ilaahay towbada wakti kastaba habeen iyo maalinba waa ka aqbalaya waxa weeye oo ilaahay baa dee waxa weeyaan una bandhigay u ballan qaaday iyagii matalan dee inay toobad keenaan oo towbadoodii waa aqbalaya habeen iyo maalinba marka maxay noqonaysaa dee wakti bay leediyo gaaye e inta aanay cadceedu galbeed ka soo bixinba albaabkii towbaddu waa furan yahay ruuxii markaa toobad keenaya ama habeen ha toobad keena ama maalin ha toobad keena ilaahay subxaana wa tacaala waa ka aqbalaya dembigu ka toobad keenaya dembi yar ha noqdo dembi weyn haba noqdo dunuub badan haba noqotee ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa ka weyno kol haddii ruuxu soo laabmo xumaantii ka soo laabmay ilaahay towbadaa wuu ka aqbalaya albaabka towbadna waa furan yahay ilaa cadcaddu ay galbeed ka soo baxdana albaabkaa towbada lamaba xidhayo dee kol kol shaksiga wax gaari way ku imanayaanoo hadduu shaksigu dee uu markaa noqdo xaalo gaadho uu noloshiisa kaba quusan yahay waa sakaraadkii oo naftii way kaba gurmaysaa xaalo uu ka quustay nolol buu joogaa marka caynkaasa wuxuu ka tago wanaag xumaana iyo wuxuu dee wanaagu la yimaado xaaladeedba way tagtay oo waana waqtiyada dhici kartaba dee ay u imanayaan malaa'igtii mansiladiisii iyo meeshii uu lahaaba laba tusayo oo waxyaalo nagaba qarsoon isaga ay hor imanayaan markaasna albaabka toobada u xidhmaya oo ruuxa kol haddii ay geeridu kusoo xaadirto oo geeridu ay kuma soo xaadirto sakaraad uu yahay iyada markaasna towbadu toobad keeno isaga gaar ahaan way kaba xidh kol hadduu dee waxa weeyaan un ruuxu nolo kaba quusa fircoonba markii uu arkay inuu qarqoomay ayuu yihi aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila waana min almuslimiin o dee aalaana waqad casayta qabla baaba laguba yidhi inii xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala inii tubtu laana walaladiina yamuutuuna wahum kufaar oo kuwaa markay geeridu kusoo xaadirto odhanaya imakaan toobad keenay ama gaalnimo ku dhimanaya dee kuwa tawba uma sugnaanin ee waxa weeye iyada taasi waa gaar tanna waa caam oo dee ciddii waktigaa joogto kol haddii halkaa ka soo baxday albaabka toobada u xidhnaya inta kalese toobaddu waa furan yihin ruuxiina bal ilaahay waa kaga raali noqonaya ku jeclaanaya dembigiisiina waa kaga dhaafaya bal taas waa in ruuxii usoo laabma waa ta markaa adigu xamdi weyn iyo taxriib bal waxa weeye dee ayn laysku boorinayo toobadii iyo albaabkeedu inuu furan yahay ruuxna ilaahay inaanu celinahayn kol haddii aan dee xaaladaasi gaa aan la gaadhin dee calaamaadka waaweyna saacaddu ay muuqato وxdثna محamed بن بشhاaر qال xdثna أbو dاd qال xdثna شhuعبة بhdا الاسناaد نحو baabu غayraة الlahi وتaxrيم الفawaaxiش ilaahay hayradiisii kolley lafti xadiiث baa inoo soo dambeeyo oo iman doono oo hayrada ilaahay waa an yأtiya الmarءu ma xarama الlahu عalayh waa inuu ruuxu ku dhaco wixii ilaahay kaba xarimay mancintaa uu manciyey ee ciqaabaa kaba ratibay taas baabay hayradiisa sababtee tahay bal ilaahay hayradiisii kolley nikaaxna hore axaadiis baa inoogu horeysay iyo fawaaxishtan iyo dunuubta foosha xun dee taxriimkeedii laba xarimay ciqaab weyn ay kaba imanayso ruuxii dee ka toobad keenan toobadii way u furantahy xadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaaq بnu ibrahima qaala isxaaq akbarana waqaala cثman xadaثna jariir عن الأعمش عن أbي وائل عن عبد الله قال أنه قال وxuu hi عبد الله بن مسعوud qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay baa wuxuu hi laysa ma ahaanin أحad أحad ma jiro أحaba إlayhi xaggiisa looga jacayl badan yahay almadxu amaanta min الlahi ilaahay bal xagga إعraabta kolley أxaduna ismigii laysa أxabana khabarkeedii waa tan waxaa kaloo dee ay iyagoo lagu qaydayo halkan laguma dabdiyey iyadoo axaba aan rafcino almadxuna way rafcisan tahay oo markaa ay noqoto laysa ma ahaanin axadun marka axabu ilayhi اlmadxu min allahi o almadxu min allahi de waxa weeyaan dee khabarkii oo ama mutadiyo muakar ay noqon axabuna khabarkii jumladoo dhan baana khabarkii laysaa dhici haysa haddii baltaa lala idhaaho barhkoodna waa si ay doortaan be bartan io xarakaysan baan ku soconayaa laysa ma aha nin axadun axad ma jiro axaba ilayhi xaggiisa looga jacayl badan yahay almadxu amaan min allahi ilaahay min ajli dalika taa daraaddeed buu madaxa ama arrinkaas liajrigeed buu madaxa u ammaanay ilaahay nafsahu de waa ka ilaahay subxaanaه watacaala isamaanay isma hadiyey alxamdu lilaahi rab اlcaalamiino macnuna waa maxay waa bari dadkii laba baraye ilaahay subxaanaه watacaala dee ammaanta khalqigiiyo waxyaalahaasna ay dadku ay ammaanayaan wax alla waxay u korinaysay iyo taasi ma jirtee iyagay maslaxadooda tahay dantooday tahayo ammaantan ilaahay la ammaanaye dee dikrigan lalaba imanayo iyo bal taas iyo xamdigan laguma xamdiyayo lagu ammaanayo cidda ku intifaacaysa waa inagii weeye madxiga dadku waxba ilaahay uma kordhinayo uma tarayo bal taas haddii iyaga demigooduna wuxuu yeelayaa ma jirte laakiin madxigan ilaahay jideeyihiisa maanuu dadkiina bal uma jideeyey waa si dee iyagii uu ajri iyo thawaab badan uguma helo waa ta aynu soo marayna alxamdu lilah iyo subxaan allah iyo subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar oo lala yimaado de intuba waa ammaan iyo xamdi ilaah iyo ammaantii weeyaan iyo tansiihiye fadliga weynay leeyihiin iyo waxa aan ku helayno waa ti aynu soo marayba bal haddaba umuurahani waa dee inaga maslaxadoodi waa addoomaha maslaxadoodi ilaahay bay ammaanayaan ilaahayna uu ka abaal marinaya waanay kuba intifaacayaan ba taasba weeye jidayntan laba jideeyey dee waxaanay nooguba sugan un baraarujin laisku baraarujinayo athanaa cala allah ammaanta ilaahay la ammaano ee tasbiixdiisi iyo tahliishiisi iyo taxmiid iyo takbiir iyo adkaarta kaleba laguma ammaano fadliga ay leedahay oo ka ilaahay baa jecelba subxaanahu watacaala cidda ku intifaacaysana waa inagii cidda wax u taraysaa waa inagii fadliga aada u badan aynu kusoo marray adkaar iyo dacawaad baana lagu helaya laysa axadu axaba ilayhi madxu min allahi min ajli dalika madaxa nafsa walaysa ma ani axadun axadna ma ani agayara b wallahi midka hayro badan ilaahay hayradu dee kolley ibnu aadam markay noqotay khalqi waaba hinaasaha oo ruuxu dee waxa bal maalan in hina khaasatan bayna zawjayn iyo waxyaalaha dhaca anafadaas iyo wax dee aanay ahayn in lala wadaagsado markuu isleeya waa lagulaba wadaagsaday caradaa u ka cadhooday iyo xamyada iyo hinaasaha qabta taas baabay hayradu ibnu aadam tahay ilaahayna subxaana watacaala wixii makhluuq sifo uu ahaa dee waa ka nasahan yahay xadiidkay inooguba imanaysaayo dee laysa ka milihi shay hayradiisu maha tayna tagayurkan ibnu aadamka kuba imanaya waxaa uguba imanaya oo kale ee xarimitaankan uu xarimay ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha fawaaxishta iyo addoonkii inuu ku dhaco shay faaxisho ah uu kuba dhaco dee sakadki iyo cadhadina way kaba ratimaysaa iyo ciqaabtiisiiya ayaa kayrada ilaahay tahay xadiidkaana laftigaasi nooguba imanaya min ajli dalika markaa kayradaas badan ee daraaddeed ayuu xarama ilaahay u xarimayba alfawaaxisha waxyaalaha foosha xun ama macaasidaa waaweyn iyo fawaaxishta uuba xarimay ee uu ciqaab weyne ay kaba dhalanaysaa xuduud ay ugaba ratimatay waaweyn iyo ciqaabo adagna bal maala ama xaddii haba noqoto ama ciqaabti kale haba noqotee xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri وabu kuraybi qaala xadaثna abu mعaawiyaةa x وxadaثna abu bkr بn abi shaybata wlfd lah qaala xadaثna cabdالlahi بn نmayri وabu mعaawiyaةa can اlacmaشhi can shaqiiqi can cabdالlahi qaala anahu qaal in sanadku markii horena waa inta dambe acmash iyo shaqiiq dee markii abuwaailun buu kaba cabiray waa sanadkeenii hore wuxuu ihi cabdالlahi بn mascuud qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslم laa axadu akyara min allah walidaalika saa daraaddeed buu xarama u xarimay alfawaaxisha waxyaalahan fawaaxishta ah maa dahara minha waxa muuqda ee faaxishada iyo uma badana waxa qarsoonba faaxishadii qarsoonayd see zinadii sirta ahayd ee saaxiib khaasa laba lahaa tii daahirkaayd iyo waxyaalaha waa wixii ilaahay uba xarimay iyo dee fawaaxishtii kale waaweyneydba walaa axadun axadna ma jiro axaba ilayhi اlmadxu min allah lidalika madaxa nafsa dee waa si dadkiina loo baro ilaahay ay u ammaanaan ay ku helaan fadli iyo markaa dembi dhaaf iyo dee ajri badan iyo darajaad sare xadaثna mحamed بn الmuثنى وبن بشhاar qala xadaثna mحamed بn jaعفari qala xadaثna شhuعbaة عan cمr بn murata qaala samictu aba waئili yaqulu samictu cabdالlahi بna mascuudi yaqulu qultu lahu qultu lahu dumahaayn ibnu mascuud oo taa hadalkiie waa qultu lahu qaa'ilku waa camr ibnu muro weeye camr ibnu muro ayaa leh qultu lahu lahu damiirku wuxuu laamayaana abaa waail buu u laamaya oo qultu waxaan ku idhi lahu liabii waailin waxaan ku idhi aanta waa hamsadii istifaamka iyo dee hamsadii kalea dee madka kaba yime ma adiga samictahu xadiidkan maqlay min cabdillaahi waa xadiidkii dee isaga waa kanoo abu waail buu kaba maqlay abu waail ibnu mascuud buu ka maqlay waa tahahut iyo hubsasho ma adigaa abaa waa'ilow xadiidkan ibnu mascuud ka maqlay marka qaala abu waail wuxuu yihi nacam haa oo anaa ka maqlayoo wa rafacahu ibnu mascuudna uu kor yeelay oo rasuulki ilaahay buu u tiiriyey oo muxuu yihi anahu qaala inuu rasuulka ilaahay yihi laa axadu akyara min allahi walidalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan walaa axadu axaba ilayhi lmadxu min allahi walidalika saa daraaddeed buu madaxa ammaanay nafsahu naftiisa si uu addoomihiisa u baro ay fadli kuba helaan iyo ilaahay subxaanah watacaala hawaabkii iyo ajrigii iyo dembi dhaafkii iyo dee jacaylkiiba ay ku helaan xadaثna cثmaan بn abi shaybata وزahيr بn xrbi وإسحاaq بn ibrahima qala isحaaq akhbarana وqala اlآkhrani xadaثna jariir can اlأcmaشh can malik bn الxariث عن cبدالرحمن بن يزيد عن cبدالله بن مسعوud bal أcmش waa taabiciisan soo ogaanay waana nin imaam ahaayo waa dadkii axaadiistoodu ay aad iyo aad uba badnayd ee dee aadna loogu soo rixleeyey meel kasta loogaba iman jiray kitaabkeennana axaadiis aad u badan buu kuba leeyahay oo waa taasoo min awal kitaab ila malik ibn اxarisna waa nin taabici o isaga dabaqada ka horeysa una acmash xaafid wuxuu ka dhigaa qolada shanaad isagana qolada afraad buu kaba dhigaa waana nin hiqaa weeye anoo isna reer kufa malik ibn اxaris oo kolley axaadiistiisu kitaabka kumaba badnaa cabdiraxmaan ibn yaziidna hore waynu usoo maraye dee waa aswad ibn yaziid iyo walaalkii weeye waana qoys kolley cilmi iyo camalba wada lahaayoo aswad ibnu yaziid iyo cabdiraxmaan ibnu yaziidkani waa min kibaari cabdillahi bni mascuud iyo adeerkood calqamatu bnu qays oo isba casharka inooguba sugnaanaya iyo ibraahim unakaci oo usrada kaba mida oo dee abtuyiinka isna casharku inooguba sugnaanaya cabdiraxmaan ibn aswad aynu hore usoo marnayba oo isaguna aswad dhala iyo adigu waa qoyskaas adigu cilmi iyo camalba min ru'uusi lcilmi walcamal ee bal cabdiraxmaan ibn yaziid waxa weeyaan waa aswad ibn yaziid walaalkii de waana cabdiraxmaan ibn yaziid ibn qays weeye can cabdillahi bni mascuudin qaala waana taabici isagu waa dabaqada isna ka horeysa un malik oo haaliso walaalkii u ka yariyo walaalkii aswad iyo waa mukhadrame qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam laysa axadu axaba ilayhi اlmadxu min allahi caza wajala min ajli dalika madaxa nafsa waa dee xadiid duruqdiisa ama alfaadiisu inagu soo noqnoqonayso dee markaasaba ma laqbaynaye walaysa axadu agyara min allahi min ajli dalika ayuu xarama alfawaaxisha fawaaxishtii xarimay walaysa axadu axadna ma jiro ama ma ahaanin oo ma jiro axad axaba ilayhi xaggiisa looga jacayl badan yahay alcudru waa in dadkii bal wixii ay ku cudur daaran lahaayeen la suuriyo oo loo dhameeyo wixii lagu cudur daaran lahaa la xujaysan lahaaba min allahi ilaahay subxaanaه wa tacaala axad taas looga jacayl badan yahay xaggiisa ma jirto oo bal alcudru imika halkan barhkood waxay ku fasireen alictidaar waa cudurdaarashada la cudurdaaranayo macnaa waa addoonkii oo soo laabma ilaahay dembigiisii qirta ka cudur daarta ilaahay dembi dhaaf weydiista marka ictidaar bay taasi noqonaysaa dee axad isaga taa laga markaa looga jacayl badanya ilaahay ma jirto ilaahay baa taa uguba jeceloo waaba kan dee ilaahay wahuwa aladi yaqbalu tawbata can cibaadihi dadkii markay yimaadaan ilaahay usoo laabmaan ay dembigoodii ka cudur daartaan ay iyaga kaba murugoodaan ilaahay dembi dhaaf weydiisaan ilahay u ka aqbalaya oo marka waa ictidaarkii la cudur daaranaye qalad la galay laga cudur daaranayey oo dee taasna ay keenaysaa aqbal la aqbalo ictidaarkii dembi dhaaf keenayso cid ilaahay dee markaa ilaahay aad buu u jecel yahay weeye oo cid ictidaar marka la eego ilaahay uga jacayl badan iyo marka la eego sidoo dee uu jecel yahay isagu maba jirto bal taasi waa macno marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa dadku markay dee cudur daartaan ilaahay subxaana wa tacaala dee wixii ay qaladkii iyo taqsiirkoodii iyo gaboodko gaboodfalkoodii ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan ee macsiyadoodii ka toobad keenaan ilaahay u ka aqbalaya dembigu inkastaba ha bato ha ku nuqnuqdeen xumaantoodu haba badnaato wahuwa aladii yaqbalu toobata can cibaadih bal taasi waana macnaha macnaha imaam nawowi ku gaabsaday weeye macno labaad ba halkan culimadu ay markaa yidhaaheen oo ah cudrigu bimacna alicdaar icdaarna waxaa la yidhaha sida xadiidkii ahaa acdar allahu ilaa mri'in ballaga ajalahu ama cumrahu dee waxa wey akhara ajalahu sitiina sana ilaahay wuxuu u dhameeyey wixii uu ku cudur daaran lahaaba meeshuu kaba saaray hamsadu markaa waa lisalbi macnaa wuxuu ku cudur daarta ugama tegin ruuxuu lixdan sanadood uu cibrigiisii gaadhsiiyo dee toobad keeni waayo xumaantii un kusii jira ma odhanayo kaasi oo ma odhan karo dee haddaan sii noolaado waan toobad keeni lahaa haddaan sii noolaado waxbaan isbedeli lahaa kol haddii ila halkaa la gaadhsiiyey markaa tani maxay noqonaysaa icdaarka halkani waa isaalatu cudri اlkhalaa'iq waa khalqigu waxay ku cudur daaran lahaayeen oo la suuliyo oo macnaha ilaahay markaa maxay tahay taasi isaga cid bal matalan in dadku wixii ay xujaysan lahaayeen waxay odhan lahaayeen dee waxaanaanu waxaan ulaba iman weynay waxaanaanu takaaliiftii nala saaray u gudan weynay ee ay kuba cudur daaran lahaayeen dee waxa weeyaan ayuu u dhammaynayaa suulinayaa meesha kaba saaraya si aanay u helin waxay ku cudur daartaan iyo waxay xujaystaan oo taasi ay tahay waa kan kutubtuu soo dejiyey haddaan ilaahay kutub soo dejin oona rusul soo dirin oo dadka caqligooda iyo garashadooda laguma daayay iyo dee aayaadkan kownigee laba arkayo oo dembigoodii ay geyseen ama shirki ama xumaan ahaayoo kale iyadoo loogaba digin la ciqaabo xujay la iman lahaayeen waxay odhan lahayen ilaahumaad kutub nagu soo dejisid ilaahumaad rusul noo soo dirtid bay odhan lahaayeen xujaabay heli lahaayeen ama taas dee ilaah lilahi alxujatu lbaaliqa qur-aankana ilaahay baa yihi de haddii aanu halaagnay intaanan tan soo dirin dee saasaabay odhan lahayen maad cid noo soo dirtidba haddaba markaa maxay tahay oo cid in ilaahay isaga xaggiisa looga jacayl badan yahay ma jirto cuduro waa ruuxu wixii uu garawshiye ku heli lahaa ama ku cudur daaran lahaayo horta bal loo dhameeyo calaqal xujo aan loogaba tegin saas daraaddeed maxay tahay saasuu usoo dirayba kutubta sidaasuu rususha usoo dejiyo dee ilaahay wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula ruuxii oon loo digin oon rasuul u iman oon xaqii loo cadayn oo bal waxa alla wixii uu cudurdaar u noqon lahaa xujo noqon lahaa ee garowshiya uu ka heli lahaaba horta meeshii aan lagaba saarin dee ilaahay subxaana wa tacaala dadkii ma ciqaabayo bal macnaha kalena waa kaa bal waxay leeyihin macnaha saa ansabahoo ka ansabsan macnahan uu imika sharaxa inooguma suganoo sababtu waa maxay ciladan ka dambaysa min ajli dalika anzala alkitaaba waarsala rusula arrinku si aan dadku dee wixii lagu cudurdaaran lahaa ee la xujaysan lahaa meesha ay ugaba baxdo loogu dhammeeyo xujadii marka ay uguma ooganto ayuu kutubtii usoo dejiyey rusushii usoo diray haddaan iyadoon kutubta lasoo dejino rususha lasoo dirin un la ciqaabo la ciqaabo dee waxay odhan lahaayeen annagana looma digin waxaanu ogeyn mama jirto haddaad ilaah kutub noo soo dirto ama rasul aad noo kutub nagu soo dejisa ama rasulna aad noo soo dirto waanu rumayn lahaynoo waxaan kumanaan dhacnayn xujaabay taasi unoqon lahayd haddaba cudrigu bimacna alicdaar weeye waa izaalat lcudri wixii lagu cudur daaran lahaayoo meesha lagaba saaro la suuliyo oo macnaha ruuxii si aan wuxuu yidhaha wax kale ku cudur daarto aan u helin horta bal arrintii dee loo dhameeyo wixii xujadii lagu ogo wixii loo caddeeyo bal umuurihii si aanay noqon un isagoo dee la haafila in cadaabku uu kuba yimaado aanay arrintu u noqon macnahaasaana ka ansabsan macnaha hore kaba ansabsane laakiin labada macno waxay kala keenayaan ictidaarka iyo icdaarku labadaa macno weeye qaala yaxya yaxya wuxuu yihi yaxyu markii hore man waa taas may waa inood walaysa axadun waa riwaayada dambe waa booday min ajli dalika anzala kitaab arsala rusul xadaثana camru inaqidu qal xadana marka bal xadiidkii ibnu mascuud baan halkaa kaga baxaynay lakiin xadiid kaleo abu hurayro macnaha leh ayaa inoo dambeeyey iyo xadiid kaleo asma bintu abi bakrin labadoodaanu israacin doonaa xadaثana camr inaqidu qala xadaثana ismaaciil ibnu ibrahima bnu culayata ee kolley waa magacii aabihiiyo kii hooyadii oo la israaciyey dee taas oo kale ibraahimna waa kan culayaduna waa isaga ismaaciilba hooyadii e taasaa waxay keenaysaa o de marka saas oo kale ah in aliftii inay qorantay ahayd aniga ima qorno ibnu alifteedu welibana uu i marka la eego waa ii kasrisan yahay oo ee haddaan ismaaciil hooyadii la nidhaahno waxay ahaala dee iyadana in la damyo ne ismaaciil unbay sifo u tahayba arrinku labaduba sifo ay u yihiin can xajaaj ibn abi cuثmaan qaala xajaaj ibn abi cuثmaan baa wuxuu yihi qaala yaxya waana ka maqlayo waa sheekhiisiye yaxyuna waa yaxya ibn abi kaiir weeye waana inoo soo noqon doonaa isagoo sanad labaad leh yaxyaa yihi waxadaثanii abu salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam in allaha yagaaru wa in almuؤmina yagaaru te muminkuna waa hinaasa ilaahayna waa kayradu waa kuba timaadee lakiin maxay noqon wakayrat اllahi kayrada ilaahay waxa weeye waa tane tafsiirkii an yaأtiya inuu la yimaado almؤminu ruuxii muؤminka ma xarama الlahu عalayh mancintan uu manciyey ruuxa muؤminka inuu wuxuu laba yimaado horta mancintaas fooxishta uu dadka uba diiday waa kayradii ilaahay marka ruuxii muؤminka inuu ku dhaco taasna waa waxa dee kayrada ilaahay kaba imanayso saa daraaddeed buu dee u xarimay waxaan ciqaab waaweynna ugaba ratibay oo dee markaa ciqaabi ay kaba dhalanayso haddaba kayrada ilaahay tan weeye waa mancintiisan uu manciyey xarimay inuu ruuxii muؤminkaa wixii uu ka xarimay laba yimaado qaala yaxya eeg sanadkii markii hore xajaaj ibn abi cuثmaan baa yaxya inoogaba warinayay intii horena haddana way inoo soo noqonaysaa yaxya laba sanad leh xadiidkana laba dariiq kuba warinaya markii hore abu salama can abi hurayrata iminkana waa abu salamune lakiin muxuu hi qaala yaxya waa ibnu abi kaiire waxadaثanii abu salamata ana curwata bna zubayr abu salama markaa laba sheekh yeeshay ama laba xadiidka laba dariiqo uu kuba wariyey ana curwata bna zubayr xadaahu curwata bna zubayrna waa isla dabaqa abu salama ee waa taabiciintii iyo fuqahadii baanay ka wada mid ahayn madiina curwat bnu zubayr baa u waramay oo wuxuu ugu waramay ana asma binta abi bakrin xadaثatu waa curwo hooyadii annaha samicata rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul laysa shayء agyara min allahi caza wajal lafdigii abu hurayre xadiidkiisana waynu soo aragnay xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna abu daud qال xadaثna aban بن يزيد وxرb بن شhdاd عن yaحyى بن أbي kaثيiri عن أbي سلمة عن أbي هurayرaةa عن النaبiي صلى الله عليه وسلم waa xadiidkii hore dariiq uu leeyahay waa mutaabaco lakiin xadiidkii hore mxaan ku soo maray yaحyى بن أbي kaثيir abu سلم u xadيid ka wariyey lakiin laba dariiquu ka wariyay xadيiث abu hurayre iyo xadيiث asmا ayuu labadaba kaba warinayay taasaynu kuba soo aragnay iminka markaas xajaaj ibn abi cuثmaan baanu ah ninka yaxye kaba wariyey xajaaj meeshii uu kaba baxay waxaa yimi laba nin oo isla dabaqa ah abaan ibnu yaziid oo kitaabka aada ugu badan iyo xarb ibnu shadaad oo isba meelo ku jira abaan ha kagaba badnaadee waa labadooduba waa saabica ma atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa labadaas baa halkii xajaaj kuba sugan labadoodii bay ka warinayaan waa can yaxya bni abi kahiirin can abi salamata can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيyه wasalam matriguna waa bimili riwaayati xajaaj riwaayadii xajaaj aynuuba soo maray ee hore in اllaha yaqaaru wain اlmumina yaqaaru wagayrat llahi yaatiya muminu maa xarama اllahu calayh markaasuu leeyay bimili riwaayati xajaajin xajaaj riwaayadiisii wax lamid ah uu warinayay maxay xadiid abi hurayrata khaasatan waa xadiidka abu hurayra un gaar ahaan walam yadkur macnaa kulu waaxidi minhumaa dheh ama dee daahirku xaalla lam yadkuraaye labadooda midna muu sheegin xadiida asmaa oo macnuhu waa maxay xadiid kaleo inoo soo socdaa ma jirte ayaa aabaan ibnu yaziid iyo xarb ibnu shadaad yaxya ibnu abi kasiir xadiidkay ka wariyeen sida xajaaj ibnu abi cusmaanba ugaba wariyey haddaba iyagu labadii xadiid xadiidka abu hurayruun bay kaba wariyeen ee kii isagu asmaa binta abi bakrin dariiqa labaad abusalama unbuu labadaba ka wada wariye kamay warin oo dee isagu markaa iyagu kaba maqleen mid unbuu ku gaabsaday labada mu wada dhamayn halka xajaaj labadaba u ka wada maqlay وxadaثna mحamed بن abi bakri الmqdamiyu qaala xadaثna bشhr بن الmfضل عan hishaami wadasawaay عan yaحya بn abi kaثiiri waa labadii xadiiث mid ahaan imakane waa kii kale can abi salamata can curwata can asmaa oo hishaam udasawaayiba haddana inoogu soo biiray oo raggii hore ayuu la sinmeye saddexda ayo yaxya bn abi kaiirin buu xadiidka ka warinaya lakiin can abi salamata can curwata can asmaa can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam anahu qaal laa shayءu akyaru ama laa shaya akyaru min allahi caza wajal haddaan dee laadaati camil camalan ina kaba dhigno bal xadiidka halkaasaan kuba dhaafaynaa kii abu hurayra haddana dariiq kaluu leeyahay oo laakiin yaxye aan ahayn waa kii un xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna cabdالcaزiز yعni bna mحamedi can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala almuminu yagaaru wallahu ashad hayran hayran iyo hayratan iyo bal matala waa isla macno un oo xagga luqada buu leeyahy algayratu iyo algayru iyo algaaru macno keliya wada leeyihin oo anafiya xamaya marka la eego وxadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna mحamed بن jaعفari qala xadaثna شhucbaة qaala samictu الclاء bhada الاسناad baabu qowlihi tacaalى ina الxasanaati yudhibna السayiئaaت wuxuu u baabaysan yahay bal wixii kuba yimi ma jaءa fي sababi نuزuuli qowlihi tacaalى ina الxasanaati yudhibna السayiئaaت ilaahay qowlkiisii uu yihi xasanaadku waxay kaxaynayaan baabiinayaan suulinayaan sayi-aadkiiya waxyaalihii xumaa bal sababtii uu kuba soo degaya macnihiisa xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabu kamilin fudayl بن xusayni الjaxdariyu kilaahumaa can yaزيid bni زurayci wاlafظ لabi kamilin baaleho wuxuu hi xadaثna yaزيid wa بnu زureyc qaala xadaثna taymiyu sulayman عن أbي cثmaan أbو cثmaan النhdي عan cabdاللahi بن masعuudi أna rajuلa ninba aصaaba asiibay min imra'aةi haweeney xaggeed buu kaba asiibay qublatan dhunkasho oo haweeney aan u banaanayn ayuu de adugu waxa weeyaan meel intay kuba kulmeen bal dee duruqda xadiidka waxaa kuba yimi hadduu yahay abulyasar oo qisada dee tirmidi kuba sugan isagoo timir iibinayo meeshiisa uguba timiyo ayaa dee adigu wax qaateenoo wax kalama samaynayn laakiin waa dhunkaday faata nabiya sala allahu alay wasalam ninkii markiiba khashiyo iyo ilaahay cabsidiiba kuba dhacday oo rasuulki ilaahay buu uba yimi fadakara dalika lahu arrinkaas buu sheegay wuxuu ugu yimi in xaddiba haddii dee waxani wixii ay ciqaabay arrinkan ka dhalanayay rasuulka ilaahay ku fuliyo taas buu ahaa waa ruuxu doonaya inuu isdahiro war ruuxu waxa uu islahaaba malaa xad baa kaba imanaysa dee arrinkuna zina uu ku dhacay maaha muqadimo zina haba noqoto ee waxa weeyaan taasuu uguba yimi kolley alfaadahuna waa inoo dambeeyaan iyo xadiidka riwaayaadkiisii ama bal qisadan iyo qisooyin iyo qiso kaloo shambahaysa markaasaa qaala wuxu uhi fanazlat waxaa soo de fadakara dalika lahu rasuulka ilahay bu waxaan ka dhacay si uu dee bal arrin wixii uu xukumka ilaahay yahay uu kuba fuliyo ayuu ugu sheegay oo waxaa soo degtay ilaahay qowlkiisii u yihi aqimi الصalaaةa darafay الnahaari wazulafa min allayli ina alxasanaati yudhibna الsayi'aaت dalika dikra lلdakiriin aqim og asalaata salaada og oo dee tuko si lagu loo jideeyey uba tuko darafayo nahaari maalinta labadeeda gelin labadeeda darfood kollay salaadii shantaa marka ay tahay ee labada darfood subaxduna waa daraftii horey kuba sugan tahay duhr iyo casarna gelinkii dambey gelayaanba waa labada markaa kuwaasaa geli waa salaadihii maalintaas soo geli bal aqwaalo kale oo barhkood yar labada kala gooyaano way jiraan kala reebaa oo casar iyo subax kaba dhiga iyo wazulafan saacado zulaf waa jamcu zulfatin oo waa saacaadkan hore habeenkii weeye oo zulfaduna waa ta qurbadana la idhaah waa waxaan dee kolley waa waqtiyada iskuba dhowe azulfa derajada dee waxa weeyaan sare ama qurbada iyo wixii wax loogu dhowaadona waa ta laba idhaahe wazulafan saacado min aleyli habeenkii kaba mid a waa saacadaha habeenkii ee dhow ee maalintii kuba soo dhow oo dee maqrib iyo cishaayiba iyaduna gelaya taas waa shantii salaadood kuwa og in alxasanaati xasanaadka salaadahani kaba mid yihiin ay uguma horeeyaan waa waxyaalaha fiicfiican ee dadku ay laba imanayaan ee daacaadkee dee salaadahani ay kaba mid yihiin ama dee salaad baaba imika lagaba hadlaya salaadihii yudibna waxay kaxaynayaan asayi-aati waa dunuubtii iyo sayi-aadkii oo ujeedadu ruuxii hadday sayi-a ka dhacdo san oo kale sagiiro u ah oo camal saalixa salaadiiba uu laba yimaado salaadaasi waxay kafaaro u noqonaysaa dembigii dee waana dunuubtii sakaa'irtahay dunuubta waaweyne toobay uba baahan tahay horeynu usoo maray kitaabu dahaare iyo salaadiyo waati aynu kuba soo maray asalawaat alkhams waramadaan ilaa waljumucatu ila ljumuca waramadaan ilaa ramadaan mukafiraat lima baynahuna ida jtunibat ilkabaa'ir rasuulka ilaahay baa yidhi waa xadiid kitaabkana kuma sugnaa dee kuwo kaloo weysadiina waa ti aynu soo maray xadiid dahaarada oo noocan un ahaa oo salaadihii shanta ahaa ramadaan ilaa bisha kale ramadaan tii kale dee labadii ramadaan hadduu wada soomo jumco markuu tukaday ilaa jumcadii kale tii kalena uu tukaday intii udhexaysay waxay kafaaro u noqonayaan wixii dhexdooda dhacay dunuub ahaa laakiin rasuulku muxuu idhi ida jtunibat ilkabaa'iru haddii laga dheeraado weeyaan oo meesha kabaa'irtii ama maa lam tuksha alkabaa'ir lafti kale oo xadiidkaasun ama dee waxay axaadiisii baabka ku timi ah maa lam tu'ta kabaa'ir haddaan kabaa'ir lala iman haddaan kabaa'ir lagu dhicin dunuubtaa sakaa'irtaa salaada la tukanayay iyo weysadan la weysaysanaya iyo jumcadii iyo ramadaantii iyo kuwaasaa ruuxa lagagaba dhaafaya arrin kale oo lagu dhaafaana way jirtaa qur-aanka inooguma sugan oo ruuxu hadduu dee sakaa'irtan ha kuba dhici wax dembi oo kabiiri aanu kaba dhicin uu iska ilaaliyo dunuubta waaweyn uu kaba fogaado sakaa'irtan dee kolley qaaliban dadka kaba dhacaysa taasna waa lagagaba dhaafayo ilaahay baa yihi in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum way oo haddaa de waxa weeyaan dunuubtaa waaweyne laydiin diidaya ka dheeraataan sayi-aadkii waa sakaa'irtii markaa taasna waan idikaba dhaafina ijtinaabu lkabaa'irna takfiir way noqotaa acmaashan saalixaadkiina saas salaadii kafaaray noqonaysaa dunuubtii sakaa'irteed ama tii waaweyneyd ee kolley toobo ayay u baahanaysaa haddaba qaala wuxuu ihi markaa ibnu mascuud faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi markii dee aayaddan isagu waa naxsanaa waa cabsanayey wuxuu sugayeyba dee in wax lagu oogo markii arrinkani u yimi ayaa wuxuu yihi aliya haadihi yaa rasuulalla maaninga unbay kollay dee aliyadan soo taqadumtay jaarama waa xasri bay faa'ideynaysaaba ma aniga unbay ii sugnaatay haada haadihi tan oo in dee xasanaadkaygu sayi-aadkayga lagu dhaafayo maanunbay ii sugnaatay ya rasuul اllahi qaala wuxuu ihi liman camila biha min ummati mee ciddii ku camal fashee ummadayda ayay kuba sugnta oo yudib in alxasanaatu yudibna sayi-aati daalika arrinkaa wey waa salaadaha la ogayo taasoo kale iyo bal markaa dee sayi-a hadday dhacdo xasanaba laga dabagaya dikri awaanay u tahay lidaakiriina kuwa iyagu waa mutaciliinta waana qaadanaya weeye waa ka xadiidkii kalena waatbici xasana waatbici sayi-ata alxasana oo markaa waxa weeyaan oo atbic اxasanata sayi oo way xasanadii ama sayi atbic sayiat اxasana oo sayi-adii kaa dhacday xasano ka dabageeta maxaa way tirtiraysa waana aayadan dee ta inooguma sugan xadaثna mحamed iبn cabd لlah عlى qaala xadaثna mctamir an abihi mctamir abihi waa sulayman kan imakaba dee ayn markii hore haynay xadaثna abu cثmaan can ibni mascuudi ana rajula ata الnabiya slى الlahu عalيه waslم nin baa rasuulki ilaahay u yimi fadakara wuxuu u sheegay annahu asaaba inuu asiibay min imra'atin haweeney xaggeed imaa qiblatan dhunkasho aw masan biyada ama taabasho uu gacanta ku taabtay aw shayn adugu bal wax un waxyaalahaas dee nooc istimtaac oon ahayn inuu wixii sameeyo faaxishadii ay kuba dhaceen muxuu ugu yimina waa kaannahu yasalu sidagoo weydiinaya rasuulka ilaahi can kafaaratiha waxa uu sameeyey kafaarada dee waxaa kafaaro u noqonaya qaala wuxu uhi faأnzl اllahu caزa wajala ثuma dakara bmili xadiiثi yaziida waana inoo soo socdaa axaadiid kale weliba kan duruqdiisii oo kaba dheer waaba tani xadaثna cثman بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can sulayman الtaymiyi bhada اisnaadi waa isnaadkiisii waa can abi cثmaan can ibni mascuudi qaala asaaba rajulu nin baa wuxuu asiibay min imra'atin haweene shay-an shay duuna alfaaxisha zinadii iyo dee in la kulmo wixii la sameeyo ka hooseeya un ka yar oo aad taabasho ama dhunkasho faataa cumar bn اlkhadaabi buu u yimi isagoo le war xasan ku dhaceen maxaan yeela facadama calayhi arrinkiibuu ku weyneeye oo wuxuu yihi wax weyn baad laba timi weeye oo dembi weyn buu ku tiriyey uma ataa ababakrin abaabakr buu u yimi haddana bal waaba intaasoo wax dee ka yar fudaydiya cabsidan isaga kuma taagan inuu kaba helayo wuxuu yeelaya uu ishaaro facadama calayhi isaguna waa weyneeye waxaanuu sameeyey korkiisa ku weyneeye wax weyn baad laba timood ku dhacday buu ku yihi uma ata nabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi buu u yimi fadakara bimili xadiiثi yaziida wاlmuctamiri markaa ninkan imika sulaymaanu taymi kaba warinaya markii hore yaziid iyo muctamir bay ahayde imika waa jariil ibn cabdilxamid labadii hore xadiidkoodii mid laba mida ayuu sheegay xadiid kaleo imika kaa inoogaba dheerna waaba kanoo xadiidkan cabdullahi bni mascuuda xadaثna yaحya bn yaحya وqtaybaة bn saciidi وabubakr bn abi shaybata wlafظ lyaحya qaala yaحya wuxuu yihi wa yaحya bn yaحya abarana qaala yaحya akhbarana wqaala اlآkharaani xadaثna abulaxwasi can simakin simaki can ibrahima can calqamata wاlأswadi oo bal simaki bnu xarbi baa maanta yuu ka warinaya ibrahim nakhaci ibrahim nakacina yuu ka warinaya calqama iyo aswad waa laba nin oo dee ibraahimna aswad baa u abtiya calqamana awow buu noqonayaayo dee hooyadiibuu adeer u noqonayaayo labadu waa isu adeer calqama iyo aswad waa calqamat ibnu qays iyo aswad ibnu yaziid ibnu qays wey labadooduba waa mukhadramiintii bal aswad baa weynaa oo wuxuu lahaaba awowgii dee markaa uu guursanayo calqama nin roob buu ahaayo oo dhici karta waaga u ogaa marka markaa nin roob baabu ahaa markaa calqamo isaga kaba weynaa aswade haddaba can cabdillaahi qaala cabdillahi bn mascuud jaءa rajulu nin baa yimi ila nabiyi salى اllahu عalayه wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula اllahi inii anugu caalajtu imra'ata caalajtudan alcaalaja almuxaawala weeye iyo wax layskuma daye ama la sameeye macnuu waxa weeyaan waa istamtactu biha waxaan kuma raaxayso dee aan waa kan dhunkashay iyo waxyaalaha ayd fi aqsal madinata haweeney madiina meelaha ugu durugsan wa inii asabtu minha waxaan ka asibay haweeneyda maaduun oo waxbaan ka asiibay oo waxbaan kuba dhacay oo dee nooc istimtaac weeye maaduuna an amasaha waa dee wax ka duunsan ama dee ka hooseeya un inaan iyada la kulmoon jimaaco ama saade imaka taabashadii ma waa dee jimaaci oo ujeeddadu wixii aan istimtaac kalean ku dhacay oon ahayn un jimaac aan jimaacay aan ahaynba ama dhunkasho ha noqoto si aynu waa xadiidkii una waa taa aynu soo mariyo mucaaniqiya wixii laba midka ahaa yaa rasuula markaa fa ana anigu haadaa way kan waan ku hor jooga waa ikan buu yihi fa ana anigu haadaa kan baane faqdi xukm fiya aniga maashata waxaasaan ku dhacay arrintaasaan ku dhacaye igu xukun waxaad adigu doonto xataa dil buu diyaar u yahay haddii dee isagii waxaana wuxuu isleeyahy mala xad baa ka waajibaysa faqdi xukun rasuulka ilaahay oo fiya aniga maashita waxa doonta iguba xukun bal ninkan kole dhowr magac bay noo soo naqliyaan oo dee aley magacyada markaa tirmidi oo kale xadiiu warinaya abulyasar saxaabi la odhanaya kacb ibnu camri waa badriyiintii ayaaba dee qisadan oo kale ay kuba dhacday oo isagoo malaa timir iibinayo haweeney soo gasho yii mala aqalka dee timirtaa ka roon baa taallo adigu markaasu deeta dhunkasho markay gudii galeen uu dhunkadaybo kale adigu nin kalena la magacawiye bal adigu ruux dee demigani ka dhacay bashar baa la yahay waana sagiire xukun buu leeyahay waxaad adigu doontay igu xukun faqaala lahu cumaru cumar baa ku yihi laqad sataraka allahu ilaahay uu ku asturay oo dee cidi kumay ogeyn oo waa kaasoo kaleo inay cid markhaati kusoo eegtay may jireen isagaa iska yimi law satarta nafsaka haddaad asturi lahayd naftaada oo dee ilaahun u toobad keeni lahayd oo aanad isfadeexaysen ama aanad dee timaadeen waaba intaasoo wax weyne kulaba kulmaan taasaaba roonaan lahayd qaala wuxuu yihi ibn mascuud baa yihi falam yarudda nabiyu salى اllahu عalayه wasalam shay rasuulka ilaahay ninkii umuu jawaabin aayadduna markaa may soo degin faqaama rajulu ninkii baa kaco fandalaqa waa tegey faatbacahu wuxuu ka dabageeyey annabiyu salى اllahu عalيه wasalam uu raaciya rajula nin dacaahu u yeedhay nin buu ka daba diray u yeedhay watala aayaddii baa intaa soo degtay watala calayhi hadihi اlaayaةa aayaddan buu ku dul aqriyay aqimi الصalaaةa darafay الnahaari wazulafa min اleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aati dalika dikra lلdaakiriin faqaala rajulu min alqowmi inuu mucaadiyey baana inoo dambaysay nin qowmkii kamida yihi ya nebiy اllahi hada lahu khaasa arrinkan oo ah sayi'adii ka dhacday xasanadan uu la yimi ka dambaysay inay baabiinayso ma isaga unbay gaar ku tahay ninkan oo ninkan unba arrintan leh qaala wuxuu uhi bal linnaasi kaafa maya dadka oo dhan baa loo ruuxii kastoo muslim oo dembi kaba dhaco camal saalixa hadduu laba yimaado dee xasanaadkii towbadiiba imanka ina alxasanaati yudibna sayi'aati caan baan kaba dhigaynaayo dee dembigu hadduu kabiiro yeena sax towbadii oo xasano ay way baabiinaysaa oo towbadii waa xasano dembigii kabiirada inkastaba haba weynaado way baabiinaysaa dunuubtii iyadooda matalan aan dee kuwa waaweyn ahayn sakaa'irtaba ahayn camalkii kale saalixa waysadii lala imanayo iyo salaadii la tukanayay iyo waxyaalahaasi soomkii la soomayay iyo sadaqadii wixii kafaaray noqonayaan oo iyadna baabiiyaba weeye haddaba dadka o dhan bay usugnaadeen kaafatan sheekuna halkan raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahy waa dee adigu xag luqa wax ku tacalluqsan kaafatan isticmaalkeeda iyadoo xaalo oo saa u nasbisan oon alif iyo laam lahayn baa la isticmaala waa dhammaanna marka wuxuu leeyahay sheekhu faa'iida inoo faa'iideynayo lama idaafeeyo kaafata naas lama idhaha waa la arkaa in kutubta iyo qora qoraallada iyo waxyaalahaas aan kuba aragna wax la qoray kaafata naas iyagoo idhi lamana yidhaaha alif iyo laamna lama geliyo alkaafa taasna waa wax la arko sheekh wuxuu kaba cabiraya huwa macduudun fi tasxiif alcawaami waman ashbab dadka caamadaha iyo wixii ku shabahaya dee adigu waa kuwa dee imakaba adagda kutub qoraye laakiin buu leeyahy iyagay shabahayeen kol haddad waxaa kala saarayne waa tasxiifkoodii buu leeyahy taasee luqadii carbeed taas maahe waa la xaaleeyaa uno iyadoon mansuubayba timaadaayo laakiin wixii taa ka duwan alkaafa haddii la idhaa iyo kaafat annaasi haddii la idhaa iyo wuxuu leeyahy waa ama cawaam ama waa waxa cawaam ku dhow ee shabahaya tasxiifkooda iyo takyirkooda ee koley wanaxnu min haulaa mala bal waayo haddaba taas bay tahay waa lafdiga kaafun buu sheekhu raximah llahu tacaala inoo qabtay xadaثna mحamed بن المثنى qاl xadaثna abu النعmani الxakم بن cabd لlahi maha carib abu نعman kane waa kan waa xakم بن cabd لlahi العijriy qala xadaثna شhucbaة عan simak بn xrbi qaala samictu ibrahima wa ibrahim النkhaci yuxadiث xaal uu waramaya can khali abtigi alaswadi waayo aswad waa abtigiye waana isla reer xag kale waa reer نkhac عن cبد اللhi عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيث abiلxوs وqال في xadيثi faqال معاad ba yihi ya رasuuل اللhi halkaa faqاla رajuل bedelkeed معاad ba yihi ya رasuul اللhi hada لhada خاaصة arrinkanima ninkan buu gaar u yahy aw lana caamaة se anaga ayuu guud ahaanba noo sugnaaday qaala bal laكم caamaة xaalatina waa guud ahaanba dadka o dhan buu wada sugnaaday oo xasanaadkoodii sayiadkooda waa lagu dhaafaya xadaثna الxasن بن عaliyi الxulwaniي qala xadaثna cمr بن cاaصm qala xadaثna hmam wa ina yaحya cawna waan soo hayna عan isxaaq بn cabd للahi بn abi طلxaةa عan anasi qaala jaءa rajul nin baa yimi ilى النabiyi slى الlahu عalيه وsلم faqaala wuxuu uhi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahayow asabtu waxaan asiibay xaddan xad wax keena waajibiyaan ku dhacaye faaqimhu calaya xaddiigu og waxaa dhici karta inay qisadii hore un kala tahay qubladuna xad ma waajibisay isagaa u qaatay waxaas ama dhunkasho ha noqoto ama waxyaalaha aan dee iyadoo wixii la sameeyo faaxishadii aan ahayna inay xad waajibinayaan oo rasuulka ilaahay buu yimuu leeyahay xad baan ku dhace igu oog bal taas weeye ay qisadiiba tay inay dee qiso kale tahayna waa muxtamile waxa weeyaan waayo qisadan kale imaka halkan anas aayaddu inoogumaba sugnaa bukhaari oo kale baab bu uba dhigtaa ruuxa bal matalan haddii uu dee ruuxii uu wax qirto macnaa wax xadkeena uu qirto laakiin aanu caddayn imaamku istifsaar miyuu la imanaya imaamku inuu asturo ma leeyahay wa macnaa taasi ay noqon karto imika ruuxu rasuulka ilaahay xataa iyadoo uu yimi ruuxii naacis waynu soo maray uu leeyahay waan zinaystay ayuu kaba jeestay oo macnaha waa nooc ah hadduu ka laamo rasuulka ilaahay ma doondooneen ma raacraaceen oo taasoo kale waa ka jeestay isagii baa ka tegi waayey kolba dhinacuu jeestuu kagaba yimaadaa waxaana xadiidka dee kuba yimi rasuulka ilaahay inuu kuba yidhiba waxaa laga yaabaa isagoo le waan zinaystay waxaa laga yaabaa inaad dhunkatay inaad taabatood guujiso oo tawjistay waxyaalo calaqal waa nooc ah isagoo loo laqinayo matalan laaban oo kale hadduu markii iyaduna iska daayo labayn marka waxa ay tahay ta yidhaahaanba waa baabka si uba dhigtay walow istifhaam u dhigteen hadduu yidhaho dee xad wax keenan ku dhacay imaamkii oon u fasireen waana imaamkii ay tahay dee kol haddii xaddu isaga ay arrintiisa u gaadho shafaacan aanay banaanayn isaguna inaanu wax kala sameeya aanay u banaanayn inuu firiye ay tahay inuu iska asturo leeyahay oo aanu istifsaar iyo waxba weydiin waayo haddaanu fasirin oonu sii fasirin dee taasun laguma xadayo taasun laguma xadayo taama leeyahay oo kale marka bartan oo kale de waaba taas xadiidkana waa soo arooriyaayo de hadduu satran lahu iyo iska aamuso oonu sii wadwadin oo xaddu maxay ahayd iyo de waxaad ku dhacday maxay ahayd oo uu bal matalan ninkina sidaa kuba aamuso iskaba daayo iyaday tahay de kolley waaba in arrin iskaba jaa-isay noqonaysaaba waata uu soo dhigtay uu soo dhigtay bal waxaan leenahay tii horey noqon kartaayoo ninka danigiisiiba ahayd inay qubladan iyo dhunkashadan xadi kaba imanayso taasuuba yihi dee waaqaco kalena way noqon kartaaba ninka wuxu yidhah satuxada faaqimu calaya qaala wuxu uhi waxadarat isalaatu salaadii baa timi dee hoola naag raggan iyagoo taa'ibinay horta yimaadeen ninka dee isagoo halkii uu durugsanay waxaan ku sameeyey kaba yimi isagoo cabsanayo rasuulkii ilaahay weliba leh waan ku hortaagnay igu og afka xataa astakfirullah ayaanu kaba odhan waan ka toobadkeenin be arrinkani waa murugo wixii uu kaba murugooday iyo toobadkeen weeye oo arrinkan waa toobad ay ka toobadkeeneen wixii dhacayba ay kaba toobadkeeneen dee camalkana hauba raacdee isaga tan uu leeyahay waa toobadkeen iqraarkan iyo ictiraafkan isagoo doonaya in laba dahiro aakhiro intii lagu ciqaabi lahaa adduunyada laguba ciqaaban doonaya ruuxi qaala wuxuu yidhi anas waxadarati salaatu salaadii baa timi فصلى mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahay buu laba tukaday فلama qadى الصلاaةa صaلaadii markuu dhamaystay rasuulka ilaahay ayuu qaala yihi ninki ya rasuul الlahi haddana iنii aصabtu xaddan xad baan ku dhacay faaqib fiya igu og kitaab الlahi xukumka ilaahay kitaabka ilahay waa xukumka ilaahay dee kitaabkiisa kuba sugan uu jideeyey qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu yihi markaa waa dhici kartaa waaqaco kale oo aayadduna intay soo degtay dabadeed ay ahayd hal xadarta salaata macanaa salaaddii manala tukatay dee ninkuna isagoo taa'iba waa yimi xaddiina muu tafsiilin isaga danigiisay noqonaysaaba dee inuu u qaatay in waxaanu xad waajibiyo dee arrintaa kalena waa ixtimaal qaala nacam ha bu ihi qaala qad gufira laka waayo waa taa'ib uu toobad keenay camalkana waa laba yimi waxaan uu socdaaba waa kan doonaya in isaga xad laguma oogo bal markaa waa taa'ibe waa lagu dembi dhaafay buu rasuulka ilah yidhi xdثna نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال xdثna عمر بن يونس قال xdثna عكرمة بن عماaر قال xdثna شداد قال xdثna أبو أمامة قال بينما رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في المسجد أبو أمامة الباhلي ba wuxu hi iyadoo rasuulka ilaahay masjidka joogo والxاaل نحن anaguna قعuud maعahu aan la fadhino إd جاء رaجuل nin baa yimo faqاaل wuxu uhi ya رasuul اللhi inii asabtu xaddan xad baan ku dhacay wax keene ee waajibiye faaqimhu calaya xadda igu og fasakata canhu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa kaba aamusay uma caada ninka hadalkiibuu ku celiyey faqaala wuxuu yihi ya rasuula الlahi inii asabtu xadda faaqimhu calaya fasakata canhu rasuulka ilahi haddana umuu jawaabina uu ka aamusay wauqiimat الsalaatu salaadii baa la aqiimay wakti salaadeed baa joogay falama اnsarafa nabiy llahi salى الlahu عalيه waslm markuu salaadii ka baxay rasuulkii ilaahay ayuu qaala dee waanu kacay oo xaggii gurigiisii buu qabtay majliskii muu fadhiyeen qaala abu umaamata wuxuu ihi faاtabaca الrajulu ninkii baa raacay rasuulka ilahi iska kacay ninkii haddana waa iska tegey ninkii baa ka daba tegey oo raacay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm xiina اnsarafa markii uu salaadii kaba baxay waاtabactu ana waxaan raacay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ana waan ka daba tegey anduru xaal aan eegayo bal maa yarudu calى الrajuli wuxuu rasuulku ugu jawaabaya ninkan ninku hadalkii buu haddana la socdaa kamuu hadhinoo rasuulka ilahi buu ka daba tegey salaadii dabadeed isagoo la hadalkii falaxiqa الrajulu ninkii baa haleelay oo gaadhay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow inii asabtu xaddan faaqimhu calaya xaddanna waa macsiya dee macaasidaa kamid ee tacsiir keenaysa un aabuubla markaa dee kol haddii rasuulka ilaahay sheegay weysadiiyo in lagaga dhaafayna waa sakaa'irtii lagu dhaafayay isagaa yidhi dee maa lam tu'ta alkabaa'ir iyo maa lam tuksha alkabaa'ir iyo markaa dee zinadii ma aha ficlan ma aha un laakiin wuxuu isagii u arkayay dee inay tani xad keenayso waajibinaysu doonayana in la dahiro laguma oogo qaala abu umaamata ayaa wuxuu yihi faaqimhu calaya igu og baa ninka yidhi xadda abu umaama yidhi faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa ninkii ku yidhi ara'ayta bal waxaad iiga warantaa xiina kharajta min beytika aqalkaagii markaad ka soo baxday alaysa qad tawadata mid weysaystay miyaanad ahayn oo faaxsanta alwuduua weysadii aada fiicnaysay dee weysad masayn hore soo maray kafaara bay noqotaa weysadoo keliyaaba kafaaro noqoto xubintaa uu maydhaya kol haddii weysadiisa ay dhan tahay ayaa biyahaasba ay raacaya ama dunuubtii waa gacmihiisa ku sameeyey ama indhihiisa uu kuba eegay ama lugta uguba socday si rasuulku yihi kitaabkana way kuba sugan tahay faaxsanta alwuduua miyaanad ahayn mid weysaystay oo weysadii fiicneeyo si fiican u weysaystay wayse dhan weysaystay qaala balaa yaa rasuul allah waan weysaystay buu leeyahay oo si fiican baan usoo weysaystay qaala wuxu uhi uma shahidta salaata macnaa markaa ma xaadirtay salaadii annaga maca iyagoo salaadeed manala tukatay faqaala nacam ya rasuul allahi qaala abuu umaama yidhi faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam faina allaha ilaahay qad gafara laka xadaka aw qaala dembaka waxaad geysatay ilaahay waa kaa dhaafay baa rasuulka ilah dee isagoo taa'ibana waa yimi taas buu yihi bal kolleyna umuurahanta iyadoo nooguba sugan de waxa weeyaanuun waa fadliga towbadu ay leedahay iyo towbada in dunuubtii laguba dhaafayo acmaashii kale saalixaadkaydna sayi-aadkii kaba horreeyey inay baabiinayaan ay suulinayaan taas baa inoogu wada sugan axaadiisan allah subxaana wa tacaala alaa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna walaa tu'na